waa mid ka mida caqabadaha inaga hortaagnaa doorashada tii saddexda xisbi ku heshiiyeen maalinta dhawey oo dee komishanka waa lagu muransanaa sanadii siyaada lagu soo murmay waa mid ka mida in saami qaybsigii si xalaala loo helo waa mid ka mida in dhaqaalihii la helo waxay ila tahay taa la xalliyey marka laga yimaado caqabadii muddada soo jirtay ee xalka u baahnayd ee markii doorashooyinka la qabtay abakuniyoshantiina lagaga gudbay waa maantoo keliya waa doorkana lagu galayaa wixii ka dambeeya se tirkoo baa waddanka laga qabanaya mowqifka anigu shakhsiyan aan qabaa een arrintaa ka qabaa waa kaan hore u qabay ismana beddelayo waxayse u baahan tahay marka qof mowqif qaatuu meel istaago qof kalena mowqif kala qaatuu meel kale istaago dee waa in negoshiyeeshinka waxa la yidhaahdaa yimaado waa in laga wada hadlaa madaxweynihii madaxweynaha maanta jiray ka horreeyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo qoraal buu sameeyey saddexda xisbi qaran buu u diray inay xal ka soo gaadhaan bal sida loo qaybsanaya kuraasta baarlamaanka way ka soo gaadhi kari waayeen anugu waxaan ka mid ahaa xubnihii xisbiga kulmiye ka socday ee madashaa iyo gogashaa ay akademiyadda nabadda iyo horumarka somalilan qabatay xubnihii kulmiye ka socday ee xisbigaa ka socday baan ka mid ahaa waan soo saari kari weynay xal ah in xisbiyadii waddani iyo cidiyo kulmiye ku heshiiyaan formulo wax lagu qaybsado madaxweynahaanu gudbinoo nidhi qaybin kari weynaye adigu madaxweyne qaybi madaxweyne siilaanya wuxuu yidhi haddii musharaxiintii ka baqdeen in cod ay ku waayaan inay wax qaybiyaan qayb cidi ka dudda anna taariikxumo kuma gelayo